caasho saakay halkee ilmaha u wadaa alasayidan walaashay waxaan u wadaa xarunta caafimaadka allah waan ka xumaay faadumo miyaad xanuunsan tahay haa walaashay ilaa xalay caafimaadkeeda ma fiicneen wayna ma tagaysaa taasoo keenta inay jir ahaan u daciifta allah caashooy calaamadahaas waxay u egyihiin kuwii shubanbiyoodka ma daacuunbaa haa walaashay daacuunku ama shubanbiyoodku waa xanuun aad khatar u ah kaasoo qofku u dhiman karo saacado gudahood haddii degdeg aan loo daweyn daacuunku waxaa lagu gartaa shuban biyo-biyo ah oo u eg biyaha bariiska lagu dhaqay qasaasilka bariiska marmarna waxaa la socdo matag da' kasta wuu ku dhici karaa carruur iyo dad weynba allah waa inaa gabadheeda degdeg u geeyaa xarunta caafimaadka haa walaashay sug aan o r s u qasee si aad u siisid inta aad xarunta caafimaad u sii wadid aan farxasho marka hore o r s tan sii kadibna dhaqso u gee xarunta caafimaad si ay daaweyn buuxda u hesho xaawo waan kaaga mahadcelinayaa taladaada
daacuunka ama shubanbiyoodka waa cudur aad u halis ah kaasoo qofku u dhiman karo saacado gudahood haddii deg deg aan loo daweyn daacuunka waxaa lagu gartaa shuban biyobiyo ah oo u eg biyaha bariiska lagu dhaqo qasaasilka bariiska marmar waxaa la socda matag haddii aad isku aragtid saxaro jilicsan saddex jeer wax ka badan hal maalin gudaheed raadso daryeel caafimaad mar kasta hubi inaad gacmahaaga ku dhaqdid biyo nadiifa iyo saabuun kadib isticmaalka suuliga ka hor cunto cunista iyo markaad damaysaba ku faraxalashada saabuun iyo biyo nadiifa waxay ka hortegi karaan cudurada sida shubanka daacuunka covid nneteen xasuusnow gacmo nadiif ah waxay sabab u noqon karaan naf la badbaadiyo fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo gacan ka helaysa hay-adda yunisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka e w h o